kii isaga safiihnimo loo sharay wlmaxduuru bisafah dadka maxduuriintiina dee way kala qeybsamaan mid safiihnimo loo xajiriye ayaa jira mid lixaqi lculamaa dad kale loo xajiriye ayaa jira marka qofkaas safiihnimada iyo wixiisii uu baabiinayo looga mamnuucay tasarufkii ka kayrihi wuxuu la mid yahay kii aan maxjuurka ahayn xagga inuu ku waajibayo nusug waa mukalaf ixraamkiisi baa isaga ansaxaya maalkiisa ayaana laga bixinaya laakin wuxuu kaga duwan yahay un maalkiisa gacanta loo dhiibi maayo loo gelin maayo si aanu dee maalin ugaga soo bixin ee weliga ayaa la baxaya si uga nafaqeeyo ama shaksi ayuu u samaynaya iqaaho weliga ka naayib noqdo walow ujro isaga lafdiisuba ha qaadanaya annawcu thani nooca labaadna istidaacatu taxsiilihi waa karid yani xasishigii bikayrihi yani qofka kayrkii lagu xasiliyo faman maata qofka dhintaa wa fii dimatihina xajun uu yahay wajaba alixjaaju canhu in laga xajiya aya waja min tarikatihi tarikadiis waxa uu leeyahay sheekhu nooca labaad ee istidaacada ahi waxa weeye istidaaco uu ku xasishanayo qofkii xajkii bikayrihi kayrkiiyo qof kale mubaashara iyo nafdiisuu la iman maya kayrkii buu ku xasisanaya haddaba qofka dhintay buu la yidhi dimadiisana xaj lagu leeyahay oo isagoo awoodayo makaansaday ayuu iska da ayuu dhintay wajaba alixjaaju canhu in laga xajiyayo waajiba min tarikati tarikadiisa maxaa yeele riwaaya bukhaari waxay tilmaantay ibnu cabaas inay haweenay rasuulka u timi ay tihi hooyaday waa nadeertay inay xajido waanay dhimatay intaanay xajiyina ma ka xajiya xuji canhaa buu yidhi maxaa yeelay ka war hadduu hooyadaa dayn lagu lahaan laha ma ka gudi lahayd haabay tidhi daynta ilaahay guda ilaahay baa in loo ofiyo mudane riwaayo kaloo nasay uu leeyahay waxay tilmaantay inuu nin rasuulka u yimi uhi ya rasuulallah aabbahay waa dhintay mana xajiyin maka xajiya hadduu aabbaha dayn lagu lahaa ma ka bixin lahayd buu yihi haa fa dayn ulahi axaqu bilwafaa ilaahay dayntiisa ayaa mudan in la ofiye ka xaj buu yidhi wlmacduubu kii caajiska ahaa macduub waa kii la jaray alcaajizu ee ka cajizay can ilxaji binafsihi in wajada hadduu hela ujrata man mid hadduu helay ujradii yaxuju canhu ka xajiya biujrati lmitl ina kaga xajiya lazimahu waa ku waajibaya wa yushtaradu waxaana la shardiyaa kownuhaa ujradaasi inay tahay faadiratan mid ka dheeraada can ilxaajaati almadkuura xajooyinkii lasoo sheegay fii man midna lagu soo sheegay xaja binafsihi nafdiisa u xajinayay laakiin laa yushtarado lama shardiyo nafaqat lciyaali ciyaalka nafaqadooda lama shardiyo dahaaban wa iyaaban socod sii socod iyadoo soo noqd waxa u leeyahay sheekhu macduub min alcadbi ayuu kaadi walcadbu huwa alqaطcu macnaha qofka caajiskaaba maqduuc lagu magacaabo xarakaadkii waa yani qof laga jaray qofka caajiska aheen isagu naf ahaantiisa u xajiyi karaynin haddii uu helayo ujrada qof ka xajiyo oo ujratulmithli kaga xajiya hadduu helayo ujratulmithli lazimahu lxaju xajkii waa ku laazimaya liannahu mustatiicun bikayrihi yani kayrkii ayuu ku karayaa istiaacaduna sida ay binafsi ay u noqotaa ayaa takunu bibadli lmaal xoolo la bixiyana ay u noqotaa waxaana la shardiyaa buuri ujradaasi inay ka dheeraatae xaajooyinkii aan ku soo sheegnay fii man xaja binafsi qofkii nafdiisa u xajinayey xaajooyinkii aan u soo sheegnay tanna waa inay ka dheeraad tahay macnaha dadkii nafaqadoodii iyo guri iyo addoon u cunama u baahan yahay waa inay dheeraad ka tahay laakiin wuxuu leeyahay lama shardiya nafaqat lciyaali dahaaban wa iyaaban inuu helayo lama shardiya dheeraad ka tahay inay dheeraad ka tahay nafaqada ciyaalka maxaa yeelay haddii aanu faaruqin oo aanu isagiiba tegin dee waxaa u suurtagala inuu isagu nafaqadoodii uu keeno iyo nafaqadiisiiba isagii baa laga doonaya isagii baa inan joogan ka tegini walow badala waladuhu hadduu dhiibo aw ajnabiyun baa maalan lilujrati u dhiibay lam yajib qabuluhu qabuluhu aqbalitaankiisu waajib kumaha fila saxiix haddaynu qabanno ee walow badala alwaladu aaca hadduu isagu daaco keeno ilmihi wajaba qabuuluhu in la aqbala ayaa waajiba wakada alajnabiyu na waa kulmay sida saxiix haddaan qaban waxau leeyahay sheekhu haddii uu ujradii bixiyo ilmihiisi baa yidhaho yani ninkanaad diranaysa ujradiisi wataa aw ajnabiyun ama nin ajnabiya ayaa dhiibay maal ayuu dhiibay lilujra lam yajib qabuuluhu fi lasaxi maxaa yeelay maalka haddii qashee midna iyo gallad sheegasha ayaa ku jirta bay dhahay qofka hadhow loogu gallo sheegto laydha waataan kaa bixiyo berigii taanigu wuxuu leeyahay yajibu kabadli aaca wuxuu la mid yahay qof yidhi aan kaa soo xajiyo oo kale un bay la mid tahayo mar haddaynu kaaba ogolayn kanna waa la mid buu leeyahay haddiise ilmihii uu daaco keenuu yidhaahdo yani aniga ayaa nusugii naf ahaantayda kaaga soo gudaya wajaba qabuuluhu inuu aqbalaa waajib ayay ku tahay bimacnaa inuu idno u fasaxaa maxaa yidhahe maal uu siiyey oo kale tani la mid noqon mayse wakada alajnabiyuna waa kulmay hadduu yidhaahdo anaa kaa xajinaya qabuulkiisa ayaa waajiba fil asaxi haddaan qabanno maxaa yeelay minadii ayaa yar baabul mawaaqiiti mawaaqiidii ayuu u baab yahay waxaa mawaaqiit waa jamcu miiqaat miiqaatna luqa ahaan xad baa la yidhaahdaa waa xadka laakiin hadda waxaa halkan looga jeedaa waktigii iyo meeshii cibaadada macnaha marka miiqaatulxaj laga hadlayo miiqaat zamaniya iyo mid makaaniya buu noqdaa macnaa waktiga xajku uu leeyahay iyo bilihiisa iyo mid makaani ah oo xagga meesha laga xidhanayo labadaas ayuu noqdaa miiqaad zamaniya iyo miiqaad makaaniya labadiiba meesha ayuu kaga wada hadlaya waxau markaa sheekhu uhi isagoo zamaanka inoogu bilaabaya waqtu ixraami lxaji xajga xidhashadiisa waktigiisu shawaalun bishaa shawaal la yidhaahdo weeye wa dulqacdata bisha dulqacdo la yidhaah wa cashru layaalin iyo toban habeeno min dilxija bisha dilxija la yidhaah ka ahaaday wa fii laylata annaxri habeenka laylatunaxriga ee tobanka wajhun wej ayaa ku sugan falaw axrama bihi xaj hadduu xidho fii gayri waktihi waktigiisii midaan ahayn incaqada cumratan cumro ayuu u guntamaya cala saxiixi saxiix haddaan qabanno wa jamiicu sanati sanadda dhammaanteedna waqtun wakti ayay u tahay liixraami alcumrati cumrada xidhashadeeda waxau leeyahay sheekhu waktiga xajka la xidhaa ee miiqaadkiiyo zamaanigaahi uu joogaa waxa weeye bisha shawaal la yidhaaha dulqacda bisha la yidhaaha ee ku xigta iyo toban habeen oo bisha dilxijo la yidhaahdo ka ahaatay waa dilqacda bisha kusii xigta waana bisha labiyo tobnaad sanadka hijiriga waa labadaa bilood iyo tobankaa habeen alxaju ashhurun macluumaat ashhuru lxaji ashhurun macluumaat ilaahay ayaa yidhi bilo xajku waa bilo macruuf oo la yaqaano habeenka haddaba laylatu naxriga buu yidhi tobanka weji ayaa odhanaya wej ayaa ku sugan odhanaya annaha laysat min waqti waktiga xajka kama mid aha maxaa yeelay habeenadu maalmaha ayay raacsan yihin maalinta yoomu naxrigana dee ixraam ma ansaxaynin mar haddaanu ixraam ansaxaynin maalinta tobnaad habeenkiisina waa la mid oo dee alxaju carafa maalinta sagaalaad bay ahayd carafe hadday tagtana xaju ma jiro haddaba haddii uu xajkii xidho wakti aan waktigiisii ahayn se ramadaan oo kale ayuu xidhay saddexdiisii bilood oon la gaadhin ayuu xidhay incaqada ixraamkiisaasi wuxuu u guntabayaa cumra cumro ayuunbuu noqonayaa weli cumradaa hadduu sidaa ku dhammaystirana cumratul islaamkii ayay noqonaysaa calo saxiix haddaan qaban ama ha ahaado mid caalimahoo waktigo ama midka jaahila ha ahaadee maxaa yeele waxay leeyihiin ixraamka nusuganayna hadda ka hadlaynaa waa mid tacalluqiisa iyo laasibitaankiisu uu adag yahay haddii uu waktiga aqbali waayey waxaa la xidhay wuxuu u yacni kacayaa waxa uu aqbalayo cumrada ah haddii uu buro qasdulxaj oo uu niyeeyey waxa hadhaya bay leeyihiin muطlaqu lixraam xidhasho ayuunbaa baaqi noqonaysa cumraduna bimujarad ixraam ama bimuطlaqi lixraam iyadu way ku guntantaa taaniga saxiixa ka soo hor jeeday wuxuu leeyahay cumre uma guuntamayo laakiin wuxuu ku taxallulayaa uu acmaashii kaga baxaya bicamali cumra camal cumre muu samaynaya kaasi waxa weeye waa miiqaadkii zamaaniga ahaa ee xajkuu lahaa miiqaadkii zamaaniga ee cumrada ayuu halkan nooga hadlaya wuxuu ihi wa jamiicu sana sanada dhammaanteed waqtun liixraami alcumra cumrada xidhashadeeda iyada wakti ayuu u yahay sanadka oo dhami sanadka oo dhan wuu xidhan karaa qofka cumro hayla rasuulka sala allahu alay wasalam saddex jeeruu cumraysay mar dilqacda ayuu cumraystay mar rajab buu cumraystay mar shawaal ayuu cumraystay marka yani xilli alyeeliyo xilligu qofku doonay cumraysan karaa markaa wuxuu inooga baxay sheekhu miiqaadkii zamaaniga ahaa kii makaaniga ahaa balkan inoo gelaya waalmiiqaatu almakaaniyu miiqaadka makaaniga ahi oo lilxaji u sugnaaday fii xaqi man qof xaqii bimakata ku sugan nafsu maka weeye wa qiila waxaa leey kullu lxaram me waa xaramka oo dhan wa ama gayruhu kaa kayrkii fa miiqaatu lmutawajihi min almadiinati ka xagga madiine ka yimid dulxulayfa meesha la yidhaah weeye wa min ashaam wa misra waalmaqrib qofka ka yimid aljuxfa juxfa weeyaan wa min tihaamati alyaman yaman oogadeedana yalamlam wa min najdi alyaman yaman gubankeeda iyo wa najdi alxijaaj qarnun meesha qarni la yidhah wey wa min almashriq xaggaa mashriqna daatu cirqin halkaas ayaa laga xidhanaya waxa uu leeyahay sheekhu miiqaadka makaaniga ahee xajku uu leeyahay qofka isagoo maka ku sugan ee ama dee maka degan ama yani jooga ee markaa ku sugan waa nafsu maka waa maka nafdeeda qiil ayaa wuxuu leeyahay ma maka maha waa kullu lxaram yacni inta xaramka la odhan karee xuduudda xaramka ku jirta intaasoo dhan qofku uu ka xidhan karaa maxay lahayd dee maka iyo xaramka intiisa kale xagga xurmada waa iskaga mid amaa kayrkii ayuu leeyahay qofka isagoo aan reer maka ahayn marka uu xaj doonayo way kala baxayaanoo qofka xagga madiine ka yimaada meesha dulxulayfa la yidhaahdo ayuu ka xidhanayaa ka isagu shaam ka yimi sham waxa weeye dhulkan iminka suuriya iyo la yidhaahdo urdun iyo lubnaan iyo falastiin dhulka weyn sham qofka xaggaa ka yimaada iyo masar iyo maqrib qofka xaggaa ka yimaadana aljuxfa meesha juxfa la yidhaahdo weeye tihaamat alyaman yaman waa banaankeeda dhulka yani iska banaanka ogadaah ee aan buuraha iyo waxaa lahayn meesha yalamlam la yidhaahdo weeye najd lyaman wa najd lxijaaj yaman buuralaydeeda ama gubankeeda iyo xijaaj markaa hore dee dhulku isku wada mid buu ahaayee imanka waa kan masalan markay yaman iqliim macruuf buu ku leeyahy waa gobol la yaqaano masalan muqnig oo kale waa gobol la yaqaano marka waxaan iska wada gobollay ahaayeen ee dawla yamaniya iyo dawla sacuudiya iyo dawla urduniya midnaa may jirin wuxuu gobollo ay badhasaabay wada joogaan unbay ahaayeen waktigaa dawladda islaamku ay dhisnayd ee nebi maxamed uu dhisay markaa yaman xagga abuuraliya qofkii nadiya najd alxijaaz xijaazna waa maka iyo madiine iyo miday markaa hore yamaama ah weeyaan iyo wixii hareerahooda qarni meesha la yidhaahdo oo qarnu lmaraazi iyo qarnu tacaaliba waa la yidhaahdaa laba maari socod ayuu maka u jiraa halkaas ayaa ayadan laga xidhanaya mashriq dadka ka yimaada xaggaa cadee ka soo bax se ciraaq iyo dhinaceeda daatu cirqin meesha daatu cirqin la yidhaha wey waa yacni sidii xadiidkii saxiixayn uu tilmaamaya rasuulku salaasa waqata liahlilmadiina dalxulayfa dibi saxinayaa reer madiina dalxulayfa ahlu shaamna juxfa najdina ahlu najdina qarnu lmanaazil ahlulyamanna yalamlam hunna lahunna markaasuu yihi rasuulku hunna meelahaasi lahunna dadkaas meelahaan sheegay ayay u sugnaaday waa niman aataa calayhina min gayrihinna iyo cidda yacni meelahaa soo martaa ee aan ehelkeeda ahayn oo miman araada alxaja waalcumra oo yacni ka mida dadka xaj iyo cumro doonay waman kaana duuna dalika fa min xaysu ansha'a dadkii ayagu intaa ka sokeeya ee xagga maka ka soo xigaana waa halkay ka bilaabaano xataa ahlu maka min maka reer maka maka ayuun bay ka xidhanayaan waalafdalu se u fadliga badani waxa weeye an yuxrima inuu ka xidho qofku min awali lmiiqaati miiqaadka awalkiisa wayajuuzu min aakhirihi aakhirkiisana waa u bannaan yahay waman salaka qofka qaado dariiqan wado laa yantahi ilaa miiqaatin aan miiqaad gaadhayn oon ku dhammaanaynin fa in xaadaa u adeegaya haddii uu qaabilo miiqaatan axrama min muxaadaatihi qaabilitaankiisaas ayuu ka xidhanaya ow miiqaatayni ama laba miiqaad ayuu qaabilay fal asaxu asaxoo waya annahu isagu yuxrimu min muxaadaati abcadihimaa kooda fog la simankiisa ayuu ka xidhanaya wain lam yuxaadih haddii aanu la sinmin oonu qaabilin axrama calaa marxalatayni min maka laba maalin socod beelu jirta maka ayuunbuu ka xidhanaya waxa uu leeyahay sheekhu waxa u fadli badan inuu miiqaadka awalkiisa ka xidho macnaha meelaha laynoo sheegay waxaa laga yaabaa dee inay dhul badan wada tahay masalan yalamlam oo kale waxa laga yaba dhul weyn wada tahay markaa yani inuu awalkiisa ka xidho ayaa wanaagsan markuu awalkiisa maray macnaha awalkiisana wuxuu uga jeedaa darafta ugu shishiise uga fog maka min awal miiqaat wayajuuzu min aakhirih aakhirkiisa oo xagga maka u xigtana waa bannaan yahay inuu ka xidhaa waxayla magacii ayaa dee ku wada dhacaya qofka qaada buu yidhi isagoo xaj ama cumro doonaya dariiq ayuu qaaday beri iyo baxri midku doonaba haado laa yantahi ilaa miiqaatin mima dukir miiqaadyada aan soo sheegnay mid ka midana yacni ku dhammaan maayo bal waa adeegaya haddii u fayn xaadaa hadduu la sinmo miiqaatan miiqaad ayuu la sinmay miiqaadyadii mid ka mida aan soo sheegnay ayuu ayuu la sinmay axrama min muxaadaatihi wuxuu ka xidhanayaa la simankiisa marka uu la sinmo miiqaadka ayuunbu xidhanaya haddii uu laba miiqaad uu la sinmayo oo wuxuu maray masalan dariiq u dhaxeeya asax waxa weeye inuu ka xarmanayo min muxaadaati abcadihima kooda fog ee maka ka fog ayuunbuu ka xidhanayaa haddii aanu laba sinmin miiqaad kuwaan soo sheegnayna meelaan miiqaad caynkaasaba lahayn oo kuwii kalena laba sinmin wuxuu samaynayaa wuxuu ka xidhanayaa buu yidhi calaa marxalatayn min maka laba maalin socod meel u jirta makaa markuu marayo ayuu xidhanaya maxaa yeelay dee miiqaad laba maalin socod ka yari oo aqiidan kuma jirin waman qofka maskanuhu gurigiisu bayna makkata maka iyo walmiiqaat uu dhaxeeyo fa miiqaatuhu maskanuh miiqaadkiisu waa gurigiisa waman balaqa ka gaadha miiqaatan ayuu gaadhay hayra muriidin xaalu yahay isagoon doonayn nusukan camal uma araada waa doonay fa miiqaatuhu mawdicuh miiqaadkiisu waa meeshiisa waman balaqahu ka gaadha miiqaat muriidan xaalu yahay isagoo nusug doonaya lam tajuz ma banaana mujaawazatu inuu ka gudaa bikayri ixraamin ee fain facala hadduu sameeyo lazimahu lcawdu noqosho ayaa ku laazima leeyo xurima minhu si uga soo xidho ilaa idaa daaqa alwaqtu waqtigu inuu celiidiyama mooyaane aw kaana ariiqu ama wadooynaya makruufan yani mid cabsile inuu yahay mooyaane fain lam yacud haddaanu noqonin lazimahu damun dhiig ayaa ku laazimaya waxa uu leeyahay sheekhu qofka gurigiisii uu maka iyo miiqaadka u dhexeeyo miiqaadyada aan soo sheegnay buu xagga maka ka xigaa miiqaadka uu camalka ka xidhanaya wuxuu noqonayaa maskanuhu gurigiisa wuxuu doonaba ha ahaadee faman kaana duuna dalika fa min xaysu ansha'a yani xadiidkii qofkii indhaagto halkuu ka bilaabo ayay markaa ugu ansaxaysaa ayaa rasuulka sala allahu alay slam yidhi qofka gaadha miiqaad mawaaqiidda aan soo sheegnay ka mida isagoo aan nusug iyo camal doonaynin ayuu gaadhay kadib ayuu doonay nusug iyo camal uu yihi war ma iskala xajiya ma iska cumraysati fa miiqaatu mawdicu miiqaadkiisu wuxuu noqonayaa meesha uu joogo laguna kelifi maayo inuu noqdo qofka laakiin gaadha miiqaadkii isagoo doonaya nusug ma bannaana inuu u dhaafo xagga xaramka isagoon ixraam udin ee haddii uu sidaa khilaafo oo waxaa loo diya uu sameeyo jihatulxaram uu miiqaadkii u dhaafo lazimahu alcawdu liyuxrima minhu waxaa laazim ku ah inuu ku noqdo miiqaadkii si uga xirmado maxaa yeelay dee inuu ka soo ixraamaa waajib ayay ku ahayd waa iskaga tegey waana waxaana u suurto galay inuu la yimaado waa la imanaya markaa waxa uu ka soo reebay ilaa hadduu waktigu cidhiidhi yahay waanu ku noqon karaynin ama dariiqa ayaa mid laga cabsanaya ama isaga ayaa macduura cawd markaa iyo noqod ku laazimi maayo haddii aanu noqonin cudurdaar ama kayrkii ayuu u noqon waaye lazimahu damun dhiig ayaa ku laazimaya yacni ka tegidda ixraam min almiiqaat uu ka tegey xadiis ayaa ibnu cabbaas ayaa waxaa laga wariyey inuu yidhi qofka ilaaba nusugiisa iyo camalkiisa shay ka ilaaba ama ka taga falyuhriq daman dhiig ha daadi yacni dhiigguna noociisa iyo waxaan xagga dambe ayuu inooga hadli doonaa wain axrama haddii uu xidho qofkii miiqaadka ka gudbay uma caada dabeedna uu noqdo fal asaxu asax waxa weeye annahu isagu in caada hadduu noqdo qabla talabusihi binusukin isagoon camal gudagelin saqada damu dhiiggii waa dhacaya wa ilaa haddii kale falaa ma dhacayo waxa uu leeyahay sheekhu qofkii dhaafay miiqaadka ixraam la-aan ku dhaafo haddii uu xarmado uu xidho kadibna uu ku soo noqday intuu xidhay kadib asax waxa weeye haddii uu noqday isagoo nusugii camalkii waxba ka gudagelay saqada damucan yacni dhiiggii waa ka dhacaya wax qalid laguma lahaa maxaa yeelay masaafadii dee waa jaray wailaa haddii kale oo intuu nusugii gudagalay walow dawaafulquduumba ha la yimaadee intaa kadib haddii uu noqday falaa yasqudu canhu damu dhiiggii kama dhacayo waxay leeyihiin wax uu ku gutay nusugii iyo camalkii biixraami naaqisin ixraam naaqisa ayuu ku gutay walafdalu sida fadligana an yuxrima waa inuu xidho min duwaylati ahlihi daariyarowga ehelkiisa wa fii qowlin min almiiqaat qultu waxaadhi almiiqaatu adharu miiqaadka ayaa xoog badan adhara wa huwa almuwaafiqu kana waafaqsan wey lilaxaadiidi saxiixa ulawca xadiis saxiix ana isaga waafaqsan waxa uu leeyahay sheekhu dadkii masalan miiqaadka lahaa ee ka shisheeyey masalan halkan oo kaleba dadka ka tegaya dhoolkan aan hadda joogno oo kale dadka ka tegaya waxaa u fadli badan inuu duwayrata ahli ehelkiisa daartiisa daar baa duweyra lagu taskiiriyey maanaa daaryarogiisa macnaha halkee reerkiisu degan yahay inuu ka xidho ayaa wanaagsan maxaa yeelay kaas ayaa dee camal badan qawl ayaa wuxuu leeyahay maya se afdalkii waxa weeye inuu miiqaadka un ka xarmado markuu miiqaadka yimaado unu xarmado isagoo rasuulka sala ala slam ku dayanaya nawaawi baa wuxuu yihi almiiqaat alixraam min almiiqaat ayaa adharu xoog badan huwa almuwaafiq lixadiidi saxiixa waana sida waafaqsan axaadiida saxiixa ah weeyaan wa miiqaatu lcumra cumrada miiqaadkeeda makaaniga ahi liman mid huwa isagoo khaarij alxarami xaramka ka baxsan miiqaatu lxaji xajka miiqaadkiisu weeye wamanka bilxarami xaramka ku suganna yalzamuhu waxaa ku laazimaya alkhuruuju bixid ilaa adna alxilli inuu xilli halka ugu dhow ama ugu yar inuu baxo walow bikhadwatin tallaababa haatee fain lam yakhruj haddaanu bixin oo waataa uu la yimaado biafcaali lcumra cumrada afcaasheeda ajza'athu waa u gudaysaa fil adhari adhar haddaan qabano wa calayhi damun dhiig ayaana lagu leeyahay ee falow kharaja hadduu baxo ila alxilli bacda ixraamihi intuu xidhay kadib saqada addamu cala almadhabi haddaan qabano dhiiggi waa ka dhacaya waxa u leeyahay sheekhu miiqaadka ay cumradu leedahay ee makaaniga ahi qofkii isagu xaramka ka baxsan waa miiqaatu lxaj xajka ayuunbuu la miiqaad yahay miman araada alxaja aw alcumra rasuulku sala alla alay slam saas ayuu yidhi ku mawaqidaka lihunna lahunna waliman ataa calayhin iyo ciddii kale ku timaada miman araada alxaja waalcumra qofka markaa isagu xaramka ku sugan maka ama keyrkeed waxa laazim ku ah inuu baxo ilaa adna alxil xilli halka ugu dhow xilli macnaha waxaa looga jeedaa xuduudda xaramka inuu ka baxo ile xaramku xuduud buu leeyahay la yaqaano macruuf ah xuduudda xaramka inuu ka baxo xilli halka ugu dhow uu tago weeyaan haddii aanu bixin adna alxil haddaanu u bixin ee afcaashii cumrada uu la yimaado intuu xaramka ka xidhay waa guntamaysaa cumradiisii waana u gudaysaa filadari haddaan qaban maxaa yeelay dee exraamkiisii ayaa guntamay waajibaadkiina wuu la yimi laakiin dhiiga ayaa lagu leeyahay ayuu leeyahy exraam min almiiqaat ayuu ka tegey taanigu wuxuu laa yuziu ma gudayo haddaba haddii uu baxo laba qowlkaa hore ku soconna adna alxilli ayuu baxay intii uu xidhay kadib waxnu sugana aanu samaynay saqada damu cala almadhabi madhab haddaan qabano dhiiggii waa ka dhacayaa sidii hadduu miiqaadka ka gudbo dabeedna isagoo muxrimo ku soo noqdo wa afdalu biqaaci alxilli xilliga mee xaramka meelaha ka baxsan meelihiisa waxa ugu fadli badan aljicraana uma tanciim uma alxudaybiya waxau leeyahay sheekhu waxa ugu fadli badan xilli macnaha fadliga lagama waxa laga hadlaya waxa weeye qofka cumrada xidhanaya meelaha ugu fadliga badan inuu ka xidhaa waa jicraana meesha la yidhaahdo rasuulka sala alla alay ayaa ka xidhay tanciim ayaa dabeedna ku xig intaa kadibna xudaybiya ayaa ku xigta yani saas ayay cumradana ugu sii kala fadli badan yihiin baabulixraami ixraamka ayuu baabiye ixraam waa dukuul fii xaj o cumra waa gelidii xaj ama cumro la gelaye ka ixraamku waxa uu ka mid yahay arkaanta xajka ayuu ka mid yahay yancaqidu waa guntamayaa mucayanan ixraamkii isagoo mucayan oo la cayinay bian yawiya waa inuu yahay xajan ow cumratan ow kilayhima ama labadoodaba wa muطlaqan isagoo la idlaaqayna waa guntamayaa bian laa yaziida waa inaanu ka kordhiya calaa nafsi alixraami watacyiinu ayaa afdalu fadli wa fii qowlina aliطlaaqu ayaa fadli badan waxau leeyahay sheekhu wuxuu guntamayaa ixraamkii mucayan isagoo oo la cayinay nusuguu doonayey waa maxay waa inuu xaj niyoodo ama cumro ama labadoodaba muslim ayaa caisho ka wariyey inay tidhi rasuulka ayaan la baxnay sala allahu alay wasalam rasuulka ayaa dabeedna yihi qofka doona inuu xidho xaj iyo cumro ha sameey qofka doona inuu xaj xidho ha sameey qofka doona cumro inuu xidhaan ha sameey mutlaqna isagoo la idlaaqayna wuu wuu guntamaa ixraamkii oo mutlaq waacankay waa inaanu ka kordhin calaa nafsi alixraam xidhasho qura waa inaanu ka kordhin oo axraamtu anmaytu nusuk yani waa inaanu ka kordhin tacyiinka ayaana fadli badan buu yidhi idlaaqa ka fadli badan dee taas ayaana ikhlaaska u dhaw ama yani wuxuu gelaye wata ayee dee u garanaya qof qowl baa wuxuu leeyahy ilaaqa ayaa fadli badan oo tacyiinka ka fadli badan oo waxaa laga yaabaa dee inay caaridi iyo dhibaato xanuun iyo wax ku yimaadaan oo dabeeto hadduu dee cayino sarfin uma suurto gelin lakiin hadduu mutlaq yahay waa sarfin karaya ku awoodi karaya ayuunbuu leexin karaya fa in axrama haddaba hadduu xarmo muطlaqan ixraaman muطlaqan fii ashhuri اlxaj sarafhu binniyati ilaa maa shaa wuxuu doono min annusukayni labadii camala ow ilayhima ama labadoodaba uma ishtaqala bilacmaali maashay isku shuqlinaya wain adlaqa fii gayri ashhurihi hadduu idlaaqana falasaxu inciqaadu cumra ayuu gundayo falaa yasrifu ila alxaji fii ashhurihi uu yidhi maayo waxa uu leeyahay sheekhu haddii uu ixraam mutlaqa qofka uu xidho fii ashhuri alxaj bilihii xajka ayuu ixraam mutlaqa iska xidhay wuxuu niye ahaan ugu iili karaa lafdi unmay niye ahaan wuxuu doonay labadii camala ama labadoodaba waa u wada iili karaa haddii waktigu labadoodaba wada suubamayo labadoodaba hadduu waktigu wada suubamayo intuu u wada iilo ayuu dabeetana isku mashqulinaya acmaashii oo camal ka hortii ma gudayo haddii uu idlaaqay ixraamka fii gayri ashuri bilaha xajka keyrkeed asax waxa weeye inuu cumro ugun u guntamayo markaa xaj uma iilayo shurulxaj marka la gaadho maxaa yeele waktiga ayaan dee hayr alcumra aan aqbalayn taanigu wuxuu leeyahy waa u guntamaya oo cumro inuu sarfiya buu leeyahy markaa qaababka loo xidhana isaga kitaabku inoo keeni doono minhaaj lama xanta baa layidhi yacni ifraad iyo qiraan iyo tamatuc iyo itlaaq afartaas ayaa la yidhaha isaga inoo sheegi doono walow waxa u sugnaaday an yuxrima inuu xidho ka ixraami zaydin zayd yani xidhashadiisa oo kale ayuu leeyahay fain lam yakun zaydun muxriman haddaba haddaanu incaqada ixraamuhu muطlaqan ixraam mulaqa ayuu guntamaya waqiila waxa l in calima hadduu ogaaday cadama ixraami zaydin lam yancaqid ma guntamayo ee wain kaana zaydun muxriman haddii incaqada ixraamuhu ka ixraamihi ayuunbuu u guntamaya waxa uu leeyahay sheekhu waxa u sugnaaday qofka inuu u xidho ka ixraami zaydin u yidhaahdo waxaan u xidhay kaixraami zaydin axramtu bima axrama bihi zaydun ama kaixraamihi inuu yidhahdo zaydna naxwadii un baynu ku naqaanay halkanna waa kuwa fuqadii soo geliyey waxaan idhi waa iska magaca qura quraan magacyada qur-aanka lagu sheegay buu ka mid yahayo waa yar barakaysananaa bay yidhaheen falamaa qadaa zaydu minha wataran zawajnaakaha ka qof un baa looga jeeda ka ixraami zaydin zayd siduu u xidhay oo kale hadduu ayaan u xidhay waa leeyahay haddaba zayd haddaanu muxrim ba ahayn in caqada ixraam mulaqan ixraam mulaqa ayuu u guntamayaayo wuxuu ixraamkii sifo gaara ayuu ula qastiyey sifadii markay burto waxa baaqi noqonaya aslu lixraam ixraamka asalkiisii zayd idaafadii uu u tiiriyeyna waa ilqoobaysaa meeshay ka baxaysaa haddii uu zayd muxrim yahay ixraam saxiixa in caqada ixraami ka ixraamihi ixraamkiisa oo kale ayuunbuu noqonayaa idlaaq iyo tacyiin midkuu yahay fain tacadara haddii ay suurto geli weydo macrifatu ixraamihi ixraamkiisa inuu ogaada hadday suurto geli weydo bimowtihi dhimasho uu dhintay ayay ku suurto geli weydo jacala nafsahu qaarinan qaarin ayuu nafdiisa ka yeelaya wa camila acmaala nusukayni labadii camal acmaashooda ayuu dabeedna qabanaya waxau leeyahay sheekhu haddii ay suurto geli weydo inuu yani in la garto siduu zayd u xidhay waaba dhintayba ma waa waalan yaba ama waaba meeshaba arligaba ma joogo nafdiisa waxa uu ka yeelayaa qaarin qiraan ayuu niyoonayaa dabeetana wuxuu ku dhaqmayaa acmaala nusukayn labadii nusuk acmaashoodii ayuu dabeedna qabanaya si dee ay u xaqiiqowda inuu ka baxay wixii uu gudagalo dimadiisii ay markaa uga beri noqoto xajkii intuu la yimi acmaashiisii kadib faslun في ركن الإحرام وما يطلب للمحرم من الأمور الآتية waxaa uu fasal in kaga hadlayaa ixraamka macnaha gelitaanka iyo xidhashada xajka la xidhanayo iyo waxyaalihii muxrimka laga doonayey almuxrimu qofkii muxrimkaa yanwi waa niyoonayaa wayulabi waana talbiyeysanaya fain labbaa haddii uu talbiyadii la yimaado bilaa niyatin niyo la-aan lam yancaqid ixraamuhu ixraamkiisaasi ma guntamayo ee wainna waa haddii uu niyeeyo walam yulabbi aanu talbiyeysaninna incaqada cala saxiixi saxiix haddaan qabanno waa guntamaya waxau leeyahay sheekhu qofkii muxrimka ahaa macnaha ixraamka doonaya inuu xidho weeye maaha muxrimka ka ahay waa ka doonaya inuu xidho qalbiga ayuu ka niyeynayaa macnaa inuu gelayo xaj ama cumre ama labadooda wa yulabbi markaas ayuu talbiyeysanayaa markuu ixraamka niyeeyo ayuu talbiyadiina la imanayaa oo masalan ayada xajga riwaayaadka qaar ayaa tilmaamayba in lagu hadlay niyadeeda markaa nawaytu lxaja markuu yidhaahdo ama axramtu lilah nawaytu lxaja waaxramtu lilah qalbiga markuu ka yidhaahdo ama uu carabkaba kaga dhawaaqo ayuu markaa labayka allaahuma labayka la raacinaya haddaba haddii uu talbiyeysay ayuu ihi niya la-aan ixraamkiisu ma guntamayo maxaa yele xadiiska saxiixa wuxuu hadday inama alacmaalu binniyaat camalyaalku waxay ku ansaxaan uniyo ee talbiye kelii ku ansaxayso haddii uu niyeeyo oo aanu talbiyeysanina in caqada calo saxiixa saxiix haddaan qabnaba iska guntamaya sidii cibaadooyinkii kale ay dee u ansaxayeen saxiibanna taanigu wuxuu leeyay ma guntamayo maxaa yeele ummadda ayaa dee waxay isku waafaqeen talbiyadaa markuu qofku xidho sidii salaaduba dee niye iyo takbiir ay ugu guntamaysay oo markuu niye iyo takbiiratulixraamkana ula imanayay ayay ixraamkan iyo talbiyadu isaga dhigan yihin bay yidhahdeen wa yusanu waxaa la sunneeya alguslu meydasho ayaa lilixraam ixraamka loo sunneeyaa ee fain cajaza haddii uu ka caajizo tayamama waa gebagabaysanayaa walidukhuuli makata maka gelitaankeedana ayadana waa loo sunneeyaa meydashadii walilwuquufi bicarafa istaagga carafana waa loo sunneeyaa wa bimusdelifata musdelifo istaaggeedana waa loo sunneeya meedashadii gadaata naxri aroorta yowma naxriga wa fii ayaami tashriiqi maalmaha ayaam tashriiqa eedaa liramyi ganashadana in loo maydha ayaa la sunneeya waxa uu leeyahay sheekhu waxaa la sunneeyaa maydhi ixraamka in loo maydho qofku markuu doonayo xaj inuu xidho ama cumro ama labadoodiiba inuu maydho ayaa la sunneeyaa macnaha xataa ama nin haadan ama ruux dumaraato ama xaylo ama nafasa midkay doontaba ha noqotee sida tirmidi uu warinayo xasan uu ku tilmaamay in la maydho ayaa la sunneeya waajibna maaha dee waa maydhasho loo maydhanayo shay mustaqbala oo soo socdaa sida maydhigii jumcaha iyo kii ciidda iyo in laga tagaana karaahiya ayuu noqonayaa fa in cajaza macnaha haddii uu kari waayo haddii uu kari waayo u suurto geli waayo maydhashadii xisan aw sharcan masalan wuxuu waayaba biyaba waa waaye waa xisan ama sharcanba weeyaane qofka jirkiisii ayay nabarayo waxaanu ka maydhin karin ayaa ku yaala haddii uu se uga cajizo macnaha ay ugu suurto geli waayaan tayamama waa gebagabaysanayaa maxaa yeelay waxay leeyihin maydhashadani asalkeeda laba shay ayaa loo yidhi ha maydho lilqurba walinadaafa qofku inuu ilaahay ugu dhowaado iyo inuu isku nadiifiyo haddii ay midi tiis nadiifintahayd ay suurtogeli weydo biyo la waayey dee tii kale iyadu cibaadada ahayd ayaa hadhaysa oo inuu gebagabaysi ay tahay mida kalena dee gebagabaysigu maydhigii waajibkahaa bedel ayuu ka noqonayay ka sunnahaana markaa bedel buu kaga noqon karaa waxaa kaloo loo sunneeyaa maydhashada lidukhuuli maka maka gelitaankeeda waa qofku xataa ha ahaado midaan camal ama cumro ama xaj aanu soconba ha ahaadee inuu u maydha ayaa la sunneeya sia rasuulka sala allahu alay wasalam lagaga dayanaya uu yeeli jiray walilwuquufi carafa carafa istaaggeedana maalinta sagaalaad buurta carafa marka la istaagayo ayadana in loo maydha ayaa la sunneeya wuquufka la istaagayo musdelifa aroorta yowmunaxriga in iyadana loo midha ayaa la sunneeyaa maalin kastoo ayaamu tashriiqa ka mid ahna saddexda maalmood ee ciidda ka dambeeya ee ramyuljamaraad buraha la ganto iyadana in loo maydha ayaa la sunneeya maxaa yeele waa meelo ay dadku ku kulmaanoo waxay ka dhigan tahay markaa maydhashadii jumcada oo kale ayuun bay ka dhigan tahay wa an yuayiba inuu cadriyo ayaa la sunneeyaa badanahu jirkiisa lilixraami ixraamka dartii wakadaa hawbahuna waa kulnay filaa saxiix asa haddaan qabanno walaa ba'sa wax dhibaatiina kuma sugna biistidaamatihi haddii uu iska sii daa'imo bacda alixraami ixraamka dabadeed walaa biiibin wax kaloon isna dhibaato lahayn iib lahu jirin markaa wax la arki karayo la taaban karayo isagu leh laakiin low nasaca hawa maradiisa haddii uu siibo almutayaba ee la cadriyey uma labisahu kadib uu xidho lazimahu lfidya fidyaya kulaasiya fila saxiix asaxadan qaban wuxuu leeyahay sheekhu waxaa kaloo la sunneeya inuu qofkii ixraamka doonayay jirkiisa inuu cadriyo lilixraam ixraamka uu xidhanaya darteed ama nin aadan ama gabadh ha ahaado rasuulka sala allahu alay w slam ayaa sidaa samayn jiray oo lagaga daynayaa kadaa waxaa iyana la mida maradiisa inuu qofku ayana diibeeyo ayaa sunnada u wanaagsan fil asax haddaan qabanno oo jidhka ayuunbaa looga qiyaasanaya ay la mid tahay qowlka taaniga ee ka soo horjeeda wuxuu leeyahay maya lama ogola maradaba wax la siiba kolba la xidho iyada lama ogola wax dhibaatayna kuma sugna ule bisidaamatiha haddii diibkii oo marada ku sugan haddii uu qofku sii daa'imo ka sii uro oo bacda alixraam ixraamka dabadeed waxba ma yeelayo maxaa yeele caaisha radia allahu canha waxaa laga wariyaa inay tidhi waxaan sii aadi moodaa inaan sii eegayo yacni iftiinkii yacni diibkii rasuulku halkaa kugta ama madaxa u marsay isagoo muxrima inuu iba sii muuqda ayaad moodaa bay tidhi xadiis saxiixaynka ku sugan waxa kaloon isaguna waxba dhibaato lahayn bidiib lahu jirm jirm macnaha diib wax la taaban kara leh oo jirmi leh iyo jid loo wax la taaban karaya leh ee aan waxaa urta uun ahayo biyahaan ahayn ee jirmi leh in la marsadaana waxba dhibaato kuma jirto laakiin hadduu siibo buu leeyahay maradiisii uu diibeeyey ee cadarku uu ka urayey kadibna uu xidho lazima lfidya fidye ayaa ku laasimaysa marka oso haddaa qabano isagoo mare markaa diibaysanoo muxrima xidhay oo kale ayay ka dhiganta wa an tukhadiba inay mariso ayaa la suneeyaa almar'atu haweenaydi lilixraami ixraamka dartii yadayhaa labadeeda gacmood inay xinayso ayaa la sunneeya waxau leeyahay sheekhu waxaa sunnaha u wanaagsan inay haweeney an tukhadiba inay haweeneydi yacnaa xinayso gacmaheedii haddaanay gabadhu gabadh ciddo tirsanaysa aanay ahayn inay khidaab mariso gacmaheeda ixraamka dartii ayaa loo suneeya macnaha gacan kastoo ay leedahay inay ilaa markaa intaa kafkee laabanta ay mariso ayaa loo suneeya ibn cumar ayaa laga wariyey inuu yihi arrintaasi waa mina sunna ayay ka mid tahay welibana in gacanta dee la wada caseeyo oo la wada mariyo un ayaa sunnaha ee sidan loogu xardho iyada taa lama ogolo wayatajaradu waa iska dhartirayaa alrajulu ninkii liixraamihi ixraamkiisa dartii can makhiiti hiyaabi maryaha kuu tollaa wayalbisa wa an yalbisa inuu xidho ayaa la suneeyay isaaran hoosgunti iyo waridaan go abyadayni oo cadcad wa naclayni iyo laba kabood wa yusallii ragcatayni laba ragcadood ayuu tukanaya waxau leeyahay sheekhu wuxuu qofku iska dhartiraya yatajarad macnaa wuxuu iska dhartirayaa ixraamka uu xidhanayo daraaddii can makhiiti hiyaab maryaha kuwoodii tolnaa waa intaanu weliba xidhanba macnaha si markuu qofku xidho aanu u noqonin qof maryo tolan xidhay waa inuu maryahaa iska wada siibaa maryo furan ayuunbaa la xidhaa raggu ay xidhaan dumarka maaha raggu waxay xidhaan marka ay xaja gudanayaan maryo furan labadaa go ee uu inoo sheegayuu leeyahay waxaa fiican u isaaran waridaan macnaha go u gunti ka dhigta iyo miduu dusha ka wado oo labaduba ay cadcad yihiin sida wanaagsan ayuu xidhanaya waxa liyaal iyo waxa taloodha nigisna ku dhaho waa iska ilaalinaya waxaana markaa abiyadaynka uu leeyahay dee xadiidkii rasuulka ayaa ahaa maryihiina kuwa cadcad ka xidha ayaga ayaa maryihiina ugu fadliga badan ugu fiicane dadkiina markaa dhintayna ku kanfa waxaa kaloo ayana fiican inuu xidho laba kabood na inuu xidho ayaa wanaagsan oonan dee iyaguna kuwa walaa kuraamaa qarinaya aan ahayne wax ka hooseeya iyaguna furana inuu laba ragcadood tukada ayaa la sunneeyaa oo ixraamka dartii ixraamkaa uu xidhanayo oo usii tukado sunnat alixraam waanay ka horeeyaan marka ay masalan salaada awqaadda salaaddu ay karaahiyada tahay ayaa waxay dhahdaan waxa bannaan salaad leh sabab muqaarin ah ama mid mutaqadim ah marka waxay diidaan sabab mutaakhir ah oo ka dambeeya markaasaa waxay misaalahaan uga soo qaataa ragcata alixraam waa labada ragcad imunkuu tukanayo ee uuna tukanayo ixraamka iyo xidhashada uu xidhan doono uma intaa dabeed alafdalu ka fadliga badan waxa weeye an yuxrima inuu xidhay idan bacasat bihi markay la oogsato raaxilatu daabadiisii uu fuushana aw tawajaha ama u jihaysan liariiqihi waddiisa maashiyan xaala kowni maashiyan meelkuu yahay mid soconaya wa fii qowlin yuxrimu uu idhanaya caqibu salaati salaada dabadeed waxa uu leeyahay sheekhu sida fadliga badani waxa weeye inuu shaksigii xidho haddii uu yahay qof wax fuushanaa idan bacasad marka ay oogsato ee bimacnaa ay qumaatii isu taagto raaxiladiisii iyo daabadii wixii uu fuushana beriga hore dee dameero iyo awra iyo waxaasaa la fuuli jiray ee waddada maka uu ku rido markaa inuu xidho ayaa wanaagsan ama markuu dariiqii u jeesto haddii uu yahay mid lugaynaya hadduu mid lugaynaya yahayna markuu dariiq u jeesto haddii dee markaa uu gaadhay watana markaa uu waddadan u qabadsiiyo weeye sidaas ayaa wanaagsan waxaa leeyahay xadiid muslim uu warinayo jaabir laga warinaya wuxu uhi rasuulku wuxuuna faray markaan doonay inaan xidhanno an nuxrima idaa tawajahna markii aan jeesaneen xagga qaabilnay ayuuna faray inaanu xidhanno qowl baa wuxuu leeyahay yuxrim caqiba asalaa markuu labada ragcado sunata tawaafka tuka sunata alixraamka uu tukado dabadood ayuu isagoo iska fadhiya oo xidhanaya oo tirmidi ayaa isaguna sidaa wariyey wa yustaxabu waxaa la sunneeyey iktaaru talbiya talbiyada inuu badsado wa rafcu sawtihi bihaa sawtkiisa inuu kor uga qaado ayaa la suneeyaa fii dawaami ixraamihi ixraamkiisa bimacnaa intuu ixraamkiisu daa'imka yahay wa khaasatan khusuusan gaaraan cinda tagayuri alaxwaali markay xaaladuhu isbedelaan ka rukuubin wa waxfuulidii oo kale wa nusuulin iyo degiddii wa sucuudin iyo meel fuulidii wa hubuudin iyo kasoo daadegii waاkhtilaatu rufuqatin iyo rufaqadu markay isku darsanto waxau leeyahay sheekhu waxaa la suneeyaa iktaaru talbiya manaa talbiyada in la badsado weliba sawdkana inuu kor ugu qaado ayaa iyadana la suneeyaa yacni koruqaadii aan nafdiisana aan haraadinayno aan dhibayn inuu kor u qaado ayaa la suneeyaa fii dawaami ixraamihi macnaha inta uu ixraamkiisu uu joogo ee uu muxrimka yahay maadaama muxriman inala intuu muxrimka yahay inuu badsado talbiyada oo uu kor u qaado ayaa la suneeya oo fii dawaami ixraamihi igtaarka iyo rafciga ayay ku xidhan tahay ku tacalluqaysaa wa yustaxabu igtaaru talbiya fii dawaami ixraamihi wa rafcu sawtihi biha fii dawaami ixraamihi ayay ka dhigan tahay xadiidu tirmidi warinaya ayaa rasuulku sal la alay slam wuxuhi jibriil baa ii yimi oo wuxuu faray inaan asxaabtayda faro an yarfacuu aswaatahum bitalbiya inay sawdkooda kor ugu qaadaan talbiyada ayuu i faray wa khaasatan macnaha gaar ahaan waxa aada loo sii adkeeyey cinda tagayur alaxwaal markay xaaladuhu ay isbedelaan oo maxaa ka mida markay xaalaha isbedelaan rukuub markuu qofku wax fuulay wanusuul markuu ka soo dego wixii uu fuulay masalan gaadikiisa o markuu fuulay iyo maruu ka soo dego sucuud iyo hubuud ayaguna waxa weeye masalan markau meel dheer oo kale oo fuulay iyo markuu kasii dahdegayo ayay noqonaysaa nusuul iyo rukuubna masalan waa daabadii oo kale markuu korayo waktilaad rufaqa iyo markay rufaqadii iyo jamaacadii ay isu yimaadaan ay wada socdeen ayaa weliba aada loo sii suneeyey in kor loo qaado oo la badsado talbiyadii walaa tustaxabu lama sunneeyo talbiyada fii awaafi alquduum awaafi alquduumka wa fi lqadiimi qadiim waxaa ku sugan tustaxabu fiihi waa la sunneeyaa bilaa jahrin iyaduna waxba kor loo qaadaynin waxau leeyahay sheekhu talbiyada waa la suneeyey tawaaf lquduumka xajku saddex dawaaf ayuu leeyahay tawaaf lquduum iyo tawaaf lifaada iyo tawaaf lwidaac sa tawaaf lquduum waxa uu ka dhigan yahay taxiyatulmasjid oo kale waa markuu qofku soo galo waana sunne tawaaf alrugni ama tawaaf alifaada isagoo maalinta todnaad buu dhacaa oo arkaantu ka mid yauna iman doona tawaaf alwidaac oo kaysa ugu dambeeya masjidkaba lagu sagootiyo kaa madhabka shaafici laftiisa laba qol waa waajib iyo waa sunne leeyihin marka wuxuu leeyahay lama suneeyo talbiya tawaaf lquduumka maxaa yeelay wuxuu leeyahay isagoo adciya iyo adkaar u gaara buu leeyahy sida tawaaf lifaadaha iyo tawaaf lwidaaca oo kale adkaar u gaara buu leeyahy adkaarta u gaarkaabuu qofku akriyaya ee ma akriyayo talbiyadii qadimaya wuxuu leeyahy tustaxabu fiihi waa la suneeyaa laakiin bilaa jahar waxba kor u qaadi maayo adilada talbiyada sida halala yimaado ayaa adilo iska mutlaqa ah sidaa daraaddeed ayaa loo sunneeya wa lafduhaa lafdigeeduna waxa weeye labayka ilaahay u ku cajibi macnaha waxaan ahay mid ku negi daacadaad allaahuma yallow labayka labayka yacni ku ajiibaya oo daacadaad ayaan ku negi laa shariika wehlaka adiga kuma sugnayn labayka ina alxamda mahad waa nicmata laka adiga ayay kuu sugnaatay wlmulka iyo milkigu laa shariika laka wehel kuma sugnaanin waxau leeyahay sheekhu talbiyada lafdigeedu waxa weeye labayka waa ana muqiim fii طaacatik ilaah waxaan ku nigi ahay oon ku suganahay طaacadaada waxaana u ka yimi laba bilmakaani laban waa laba bilmakaani ilbaaban bimacnaa aqaama bihi uu ku nagaaday nagaanshaha ayaa la yidhaahdaa marka atalbiya waxa weeye waa ku nagaansho macnaa walaah waxaan ku nagiyahay yacni daacadaadii iqaamatan bacda iqaama allaahumma yaa allah ayay ka dhigantay xarfu nidaa ayaa la gooyey waxa markaa xarfu nidaagina lagu bedelay miimta allaahumma miimtaasi ciwad can xarfi nidaa labayka yani ku ajiibaya oo daacadaada ayaan ku negiyahay allahuma yaalow labayka yani ana muqiim calaa taacatik labayka ilaw daacadaada ayaan ku negiya laa shariika laka wehel kuma sugnaanin labayka macnaa way suda adkeynayaan wehel kuma sugnaanin mushrikiinta ayaa waxay odhan jireen laa shariika laka ilaa shariikan huwa laka tamliku wama malak shariiga ayuun baad leedahay waa kuu sugnaaday adigu aada leedahan isagu waxba lahayn taas ayaa lagu khilaafaya labayka laa shariika laka labayka saasaa lo odhanaya mahad iyo nicmana adiga ayuu ilaahay ugu sameeyay ina alxamda wanicmata laka aday ilaah kuu suganta taasuu khabarkii inadu noqonaya dii wanicmatu la gooyana khabar ayay mubtadiya khabar bes wanicmatu laka aday kuu sugnaatay wlmulka laa shariika laka milkina adiga ayuu kuu sugnaaday ilahay waidaa ra'aa markuu arko maa yucjibu wax cajab geliya markuu arka qaala wuxuu odhanayaa labayka ilaahayow daacadaada ayaan ku negiyay ina alcaysha nolol dhabi cayshu laakhira aakhiro nolosheeda weeye waidaa faraqa min talbiyatihi markuu ka faraqo salla cala nabiy sala allahu alay slam rasuulka ayuu ku salliyayaa wasa'ala allaha tacala ilah ayuu weydiisanaya aljanna janno iyo ridwaanu raalli noqoshadiisa wastacaada bihi waxaan ka magan gelaya min annaari naarna u ka magan gelaya waxau leeyahay sheekhu marka uu arko wax cajab geliya wakadaa maa yakrahu wuxuu kohdo markuu arkana waa kuula mid bay leeyihiin waa baabuliktifaa saraabiila taqiikum alxar walbard yani say u ahayd oo kale halka xar in loo xusay aymay tana la mid labada wuxuu odhanayaa ilaah ku ajiibay nalcaysha nolosha la doonayay inay joogtay wanaagsana ciishu aakhira aakhirada nolosheeda weeye yani waxaa la tilmaamaa riwaayo mursala in rasuulku islah ku intuu carafaysagu muslimiintii arkay ayuu saayey xafru lkhandaq markii la qodayana sidaas ayuu yidhi